wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya wafdigaasi waxa ay la kulmeen mas-uuliyiin uu ugu horeeyo madaxweynaha dalka kenya mwai kibaki iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ugu horeeyaan xaaladda qaxootiga soomaaliyeed ee kenya ku sugan iyo arrimaha jubbooyinka falastiin axmed imaan oo washington joogta ayaa qadka taleefonka ee magaalada nairobi kula xiriirtay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya cabdilaahi ciilmooge xirsi oo ka mida wafdiga madaxweynaha ugu horeyna waxay weydiisay cidda ku soo dhoweysay dalkaasi kenya waxaanu la kulnay wafdi heer saraasi oo kenya oo madaxa u yahay madaxweynaha kenya mway kibaki iyo golihiisii wasaarada oo aada runtii la dhihi karo intoodii badnayd si qadarin iyo qiimo la-aan nala soo dhaweeyey marka maxaa kala hadasheen mas-uuliyiinta wadanka kenya kenya waa dawlad aan daris nahay si aad u garanayso wax badan hore noo dhex mareen shacabka ugu badan ee soomaaliyeedna uu degan yahay ama ganacsi noqdo ama qaxooti marka waxaa ugu muhiimsanayd in lasoo celiyo xiriirkaas hana ahaa oo macnaha uu jiraa la xoojiyo marka labada madaxweyne markii aanu shirkii galnay oo shirarkii dhammaadeen waxaa lasoo saaray joint communique oo loo dhan yahay war murtiye oo soo dhaweyn aad ha aan sii macneeyo soo dhaweyn siyaasadeed iyo horumareed runtii oo labada dala inay iska kaashadaan lagu halkaas sameeyey la aqoonsaday xiriirka iyo waxa ka dhexeeya in uu mid xoogan yahay faa-iidana u yahay labada dal iyo labada dadba waxaa kale oo muxuu ahay isagana hoobta laga xariiqay in ay joogto laisu weedaarsado oo hadda kadib ayna noqon in muxuu ahaayey la kala maqnaado ee la iswaco oo markii loo baado wax dhacaan waxaa la xusay in lasoo eriyo wax g c c la dhihi jiray oo ah hadda ka hor heshiis la gaaray two thousand five september oo joint commission ahaa for corporation oo laiska kaashado dhinac walba oo khuseysa sida xuduudda securitygeeda borarka dhaqaalaha iyo corporationka tradeka ama muxua ganacsiga immigrationka aqoonta iyo culturalkaba arrimahaas iyo kuwo kale aada u badan la xusi karin ayaa laga wada hadlay arrinta ku saabsan hadda aad soo hadal qaaday ah noqoshada xuduudda dad badan oo soomaaliyeed oo meesha dana kala duwan ku leh ayay walwal ku haysaa ha noqoto kuwo qaxooti ah iyo kuwo iyagu magangelyo ahaanba isaga tago danahooda u shaqaysta marka ma sheegeen dadkaasi waxa ay ka bedelayaan hadalkoodii hore ahaa in xeryaha ay ku noqdaan maya ujeedada ugu muhiimsan waxay ahayd in aan la hambooriyin ama aan la dedejinin sidan hadda muxuu ahay raafka oo kalaab qaxootiga laakiin framework laga wada shaqeeyo qaabkii ugu habboonaan lahaa ee dadkaas xeryaha qaxootigana ugu noqon lahaa dadka ganacsadaha ama deegaanka meesha ka noqday lagama hadlayo dadkii qaxootiga ahaa inay xeryahooda ku noqdaan soomaalidu hadda iyadaa u baahan runtii dad badan baa sidaa dadka wadankii ku noqday oo wiigan iyo ku qulqulahayay iyo wiigii hore waxaana saamahaya duruufta marka waxaanu ka codsanay in dadkii ilaa dad ganacsada ganacsile weeye dad hanti ka taalo weeye dad waxa weeye caruur yaxaas ka joogaan in muxuu ahayey si darisniya oo oo muxuu ahay loola dhaqmo
kenya waxaa ciidamo ay ka joogaan gudaha soomaaliya gaar ahaana magaalada kismaayo oo wafdi dowladda ka socdana hore looga soo celiyay in dhawaalaba xoogaa mugdiha ku jira xiriirka dowladda federaalka iyo kenya ma ka wada hadasheen arrimaha kismaayo waxa laga yeelayo dowladda kenya
iskaashigaas in la xoojiyo kenya waxaa lagu amaanay sida amisom baan kuu sheegay oo m memorandum loogu soo saaray in ay runtii ka qeyb qaadatay waxaa loo mahad celiyey dadkii kaga dhintay iyo muxuu ahay iyo xaasaskoodii waana la qeexay inay runtii lafdhawar ka ahayd xoreynta argagixisada in laga saaro jubbooyinka laakiin hawlahaasi tiimo gaar ah oo technical ah ayaa loo hoysaaray gudiyo farsamo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha gudaha kenya iyo kaadnada soomaaliya inay hawshaas oo dhan sii wadaan ayaa heshiisku ahaaba g c c aan kuu sheegayo ay soo wada hoosgelayaan frameworkooda
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya cabdilaahi cilmooge xirsi oo falastiin axmed imaan oo washington joogta qadka taleefonka isagoo magaalada nairobi jooga ugu warramayey